alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalih wasaxbih wasalama tasliima kasiira amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay baan subxaana wa tacaala marka koowaad u mahadnaqayaa allaha inagu kulmiyey fadhigan in shaa allahu subxaana wa tacaala aynu in kooban ku wada qaadan doono waxna aynu isku xusuusin doono mahadnaqa ilaahay subxana wa tacaala dabadii waxaan u mahadnaqayaa ciddii noo soo qabanqaabisay iyo dhallinyartan maashaa allah aadka u quruxda badan ee da-yartaa fadhigan diinigaa ka soo qayb gashay waxaanan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxana wa tacaala idinka abaalmariyo miisaanka xasanaadka rabbi subxaana wa tacaala ha idiin saaro intaa dabadeed kolley dhallinyar baa tihiin da-yara waxay yidhaahdaan culimada qaarkood dhallinyaranimadu waxay bilaabantaa markuu qofku shan iyo toban jirsado ilaa uu afartan ka gaadhayana waa dhallinyar marka afartan markuu gaadho ayuu dhallinyaranimada ka baxaa qofku anuu mar horaan ka baxay dhallinyaranimadii xoogay baan kasii maqanay rag badan oo halkaa hararaaga fadhiyaana waa saas baan u malaynayaa laakiin idinku weli nicmadii dhallinyaranimo ayaad haysataan qofka bani aadamkaa cumrigiisu ama intuu nool yahay adduunyada uu joogaa wuxuu maraa marxalado kala dambeeya waxaa ugu horeysa marxalatu طufuula marxalada طiflinimada manaa waa caydi waxaa soomaalida waxay dhahan caydi ma garanayo halkan insaa la yidhaahdo ama dhallaan dhallaankaasaa la yaro fahmaya soo maha yaa ilaa qofku inta aanu qaan gaadhin oo dhan waa iska tifligaa wey waa iska yari waxaa maraaxisha ka mida marxalatu ashabaab marxalada dhallinyaranimada waxaa ku xigta marxalada alashudiya marka qofku jidh ahaan iyo caqli ahaanba u dhammaystirmo falama balaga ashuddahu wa balaga arbaciina sana afartan sannadood markuu gaadho khalaas waa ashuddahu wixii ka sii dambeeya waa marxaladda dee odaynimadaoo qofkii saasuu u socdo dib uusoo foororsanaya nebigu calayhi isalaatu wasalaam waa kii yidhi shay kasta oo kor u baxa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu isku waajibiyey inuu hoos u soo celiyo waa mid noloshao dhan ka muuqata waxaa odayaal aad arkaysaana kuurkuursanaya ee fool xumaaday mar bay ahaan dhalinyaro xoog badan ay ahaayeen guryaha maanta gaboobay ee foosha xun mar bay ahaayeen guryaha magaalada ugu quruxda badan waa sidaa adduunyadu wax in kastoy kor u socoto hoosun bay usoo noqotaa marxaladaha cumriga qofka bani aadamka marxaladda ugu qiimaha badan uguna nafciga badani waa marxalada dhallinyaranimada waa marka ama xaaladda qofku ugu caafimaad badan yihi idinka arkay oo sida haalibkii xaaladdu u badan tahay iska duriduri iyo xanuunada iska yaryar mooyaane xumad xumad iyo dhallinyarta xanuunadan waaweyne dadka dhiba macaan iyo dhiigkar iyo dhibaatooyin iyo way ku yaryihin sooma marka dadka waaweyn loo eego xaggii nashaadka iyo firfircoonida waa marxaladda ugu fiican xagga hamiga iyo hiigsiga qofku inuu wax hiigsanayo meel inuu gaadho uu doonayo oo ku socdo marxaladda ugu fiican walihaada baa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam marxaladda dhallinyaranimada iyadoo cumriga qofka bani aadamka ka mid a haddana uu si gaara u sheegay in qofka si gaara loo weydiin doono laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac qof waliba maalinta qiyaame saasuu u taagnaanayaa ilaahay hortiisa maalinkaa ay xaaladdu daran tahay ilaa la weydiiyo afar arrimood can cumrihi fiima afnaah cumrigiisii wuxuu ku dhameeyey qofka bani aadamkaa cumrigiisu u dhammaanayaa weliba ummadda nebi maxamed waa ummadda ummadii caalamka soo maray ugu cumriga gaaban lixdan ilaa toddobaatan inta udhexaysa weeyaan buuri rasuulku alayh salatu salaam cumrulghaalibku wa qaliilu man yajuusu daalika dadka intaa dhaafaana aada iyo aad bay u yar yihiin oo toddobaatan kor u dhaafa marka cumrigii baa la weydiinaya uu dhammaanaya muxuu ku dhameeyey qofku haddana mar labaad cumrigii ku soo noqo wa can shabaabihi fii ma ablaah waxaa la weydiin doonaa dhallinyaronimadiisii wuxuu ku baaliyeeyey ku duugeeyey dhallinyaronimadu way duugowdaa yani way gabowdaa qofku weligiiba dhallinyar ahaan maayo oo waa kuwa soomaalidu yidhaahdaa hadday geeri kudayso gabow baan kudaynahayn dhallinyaronimadiina si gooni iyadoo cumriga ka mid a marka horeba la weydiinayo haddana si gooniya iyadana loo weydiinaya taasi waxayna tusinaysaa marxaladdan cumriga ka mid ee dhallinyaronimo qiimaha ay leedahay ee goonida ah dhalinyartu haddaba waa laba kuwa marxaladdaa ka faa'iidaysta oo laba arrimood kaga faa'iidaysta fii maa yanfacuhum fi laakhira wax aakhiro anfaco sahay aakhira u noqda weliba tan muhimkaa ah wa fii maa yanfacuhum fii macaashihim iyo wax anfaca noloshoodan adduunyo ee ay ku nool yihiin labaduna way isku xidhan yihiin nolosha adduunye qiimo yeelan mayso nafci iyo waxtar dhammaystirana yeelan mayso hadday diintu ka maqan tahay oo wax kastoo diina ay la socotaa u qurux bataa u wanaagsanaado u barakoobaa wixii diintu ay ka maqan tahayna waa kulayl waa qallayl waa bilaa barako wax iska muuqda taas ilaahay baa yihi alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub maaha lacag badan guryo baabuur madaxtinimo dad intaaba haysta baa jiro haddana noloshu u dhadhami lahaado isdila ama amraad nafsiya ay ku dhacaan oo qofkiioo isla hadla ama iska aamusa un ama le noloshii waxuunbaa iga maqan aanan garanahayn diintii iyo dikrigii ilaahay qofka qaboojin lahaa baa ka maqan dhalinyarta qaarkood marxaladdaa cumriga aadka u qiimo badan labada midna kagama faa'idaystaan waa dayac iyo khasaare aada u weyn oo aada u laxaad badan in qofka dhallinyaronimadiisa ay ku dhammaato waxaana adduunyana waxba u tarahayn aakhirana sahay aan u noqonahayn waana halka dadku ay ku kala hadrhaan bartaasay dhalinyartu marxaladaa dhallinyaronimadaay ku kala hadrhaan oo labadaa ay ku kala noqdaan waana aasaaska nolosha inteeda kaloo dhan oo qofka haddii marxalada dhallinyaronimadu ay u hagaagto sida xaaladdu u badan tahay inta kalena way sii hagaagtaa waayo waa seeskii nolosha qofka bani aadamka haddii marxaladaasi ay ka xumaatana inta kalena way ka xumaataa waxaa sheekha ibnu rajab la yidhaahdaa kitaabkan arbiciinka waa ka sharaxa wuxuu sheegay qiso nin weyn oo oday oo jaawa salmiya boqol sannadood dhaafay ayaa la arkay oo sida dhalinyarta u boodaya markaasaa lagu uhi da-danaa tahaye waa maxay sidani wuxu uhi haadihi jawaarixun xafidnaha min almacaasi fi اsiqar faxafidaha allahu calayna fi اlkibr xubnahan markan yaraaban macsiye ka ilaaliyey uhi markan xoogga ahaayaan dardarta hayay qafqafta markan weynaadayna ilaahay baa ii ilaaliyey sidaas maxaa ku dhawoobay waad garanaysaan xadiidka ibni cabbaas isagoo dhalinyaro nebigu alayh salatu salaam wuxuu ku uhi ixfad illaaha yaxfadka ilaahay diintiisa ilaali ilaahay baa ku ilaalin qalbigaagu ilaahay ilaalinayaa xubnahaagu ilahay macsiyada ka ilaalinayaa maalkaagu ilaahay ilaalinayaa waktigaaga ubadkaaga waxaasoo dhan waxaa kaloo la arkay bu uhi nin weyn oo odayo yatakafafu nnaas dawarsanayo dad kale shilin shilin io dhiiba ama faran faran taariikhdiisi baa dib loo eegayoo waxaa la ogaaday markuu yaraa inuu ilaahay caasiyi jiray marka macsiyadii iyo khaladkii iyo gefkii uu geli jiray markuu yaraaba markuu weynaaday ka daba yimi oo noloshii ka xumeeyey marka qofka dhalinyartahay horta marka koowaad waa inuu garto qiimata marxalati shabaab fii cumri alinsaan marxaladan dhalinyaranimo qiimaha ay leedahay ee cumriga qofka bani aadamka ay ku leedahay haddaana taa garan ahayn oo markaad yaraydaad sabiga ahayd iyo markaad dhalinyar noqotay iyo markaa dadku waaweynaaday wuxuuba isku isugu kaa mid ay yihiin dee qofku shayga qiimihiisa haddaanu garan ahayn kama faa'iidaysto waanu dayace marka talada koobaad aan idin siinaya waxay tahay inaad garataan qiimaha marxaladdan cumriga ee aad ku jirtaan koowaad waa taas arrinka labaad marxaladdaasi way tegi doontaaye inaad ka faa'idaysataan waana taladu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhalinyaroy idin siiyaan waan idiin soo gudbinayaa uni rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ikhtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iidayso shanta ka dambeeya intaani ku soo gaadhin shabaabaka qabla haramika dhallinyaronimadaada ka faa'iidayso inta aanu gabow ku soo gaadhin wax badan baa suurtagal ku ah intaad dhalinyarta tahay laakiin hadhow marka aad gabowdo gabowguu kaa hor istaagaya hadda waad soomi kartaa sahal buu soomku ku yihi faral iyo sunnaba waa idinka arkay iska dhaaf soom sunnaaye bisha rabadaan markay soo gasho dad badanoo waaweyn oo cunto loo karinayo soo inaan arag gabowga iyo xanuunada uu wato ayaa sababay hadda waxbaad xifdiyi kartaa qur-aan baad xifdiyi kartaa xadiis baad xifdiyi kartaa qofku markasuu sii weynaado xifdigiisa iyo daakiradiisu way sii yaraanaysaa marka dambe dadka qaarkood oo kuwa asaasaqabee isku daata fursado fara badan oo xaaladdan hadda aad ku jirta aada haysato ayaa hadhow toole ama marxaladaha ka dambeeya aanad helahayn markaa rasuulku taladu bixi waa maxay shabaabaka ikhtanim shabaabaka qabla haramika waa haniimu nebigu ku sheegay ka faa'iidaysa dhallinyaronimadaada inta aanad gaboobin maxay tahay inaad kaga faa'iidaysato dhallinyaronimadaada wakhtigaa qaaligaa waa inaanad dayicin ee maxay tahay inaad kaga faa'iidaysato awala alcibaada waa marxaladda qofku hadduu cibaadada ku barbaaro hadhow talo cibaadadu ay u fududaanayso muxuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam u yihi carruurtiinu markay toddoba jir gaadhaan salaadda amra tukadhaha waxba kumay waajibin waa ilmo yaroo toddoba jiraba haddaanu tukan dembi loo qori maayo haddaa rasuulku amra buu leeyahy toban jir markay gaadhaanna salaad la-aanta ku garaaca garaaca looma jeedo dee ciqaab ee yaro baqagelin iyo edbin baa looga jeedaa waayo waxaa la rabaa inuu cibaadada ku barbaaro oo xikmadaha waxaa ka mida man shaba calaa shayin shaaba calayhi qofku wuxuu ku barbaaro ee uu ku koro yaraantiisa ayuu ku ciraystaa waani horeba idinku sheego labadaasi way way isku xidhan yihin way xidhiidhsan yihin raad baana isku leeyihin iyadoo qofka muslimkaa cibaadadu faral iyo sunne salaad soom qur-aan la akhristo dikri ilaahay oo cibaadaadka ugu fudud haddana ugu qiimaha badana oo cibaadaadka kalena fududeeya subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allahu akbar markaad kelidaa tahay adkaariyo ducooyinkii soo arooree faraha badnaa markaad seexanayso markaad soo toosto markaad gelayso markaad baxayso markaad cunayso galabtii subixii waa cibaado fudud oo cibaadaad kalena fududaysa rasuulku calayhi salatu salam wuxu yhi waad garanaysaa yowma alqiyaama xaaladdu waa sidee qoraxdaa la soo dhoweynaya sooma maxaa la keenayaa qadra miil may ma maylkan dhulkaa oo ah kilomitr iyo wax yar mise waa bahalkan yare indhakuusha qoriga yar ama birta yare indhakuusha la darsado labadaa kuu yahay ilaahay baa og kii laga soo qaadaba haddii qoraxda loo soo jirsiiye ka warrama mayl hadda de wadinka ku arkay juqraafigaa lagu dhigtaa sooma hadda juqraafiga boqolaal kun oo mayl iyadoo inoo jirtay halkaa inaga gubtaa sooma bal iyadoo mayl la keenay ka warrama soo kama sidar khalaa'iqdu way dhididayaan suu rasuulku sheegay calayh isalaatu wasalaam qof walba dhididku wuxuu u qabanayaa halka camalkiisa u gaadhsiiyo camalkiisa xun ilaa qaarkood halkan uu gaadho qaarkood uu qarqiyo dhididku maalinkaa rasuulku wuxuu sheegay calayh isalaatu wasalaam dad loo hadhaynaya oo qoraxda iyo kuleylkeeda iyo kadeedkeeda iyo dhibkeeda aan is arkahaynba yaa ka mid ah wa shaabun nashaa fii cibaadati illaah oo qof dhalinyaro ah oo cibaadada ku barbaaray haddee qofkii weynaaye cibaadada weynaan ku bilaabay isaga looma sheegin fadligaasi la soco taasi maxay noo muujinaysaa saddex arrimoodba ay noo muujinaysaa arrinta koowaad ee ayna tusaysaa waxa weeyaan qofka dhalinyarta ahi wuxuu u baahan yahay go-aan iyo dadaal ka badan kuu u baahan yahay qofka weyni oo idinka arko odayaashu safka hore iskaga jiraan oo iska digrinayaan had iyo jeeraale laakiin qofka dhalinyarta ah adduunyadii baa u cusub dhaldhalaalkeedi iyo maaweeladeedi iyo waxaan oo dhan marka haddaanu sida waayeelka u fikirin ee sida dhallaanka u fikiro dhaldhalaalka adduunyada dagaya cibaadada iyo khayrka iyo wanaag o dhan uu seejinaya markaa qofkan dhalinyartae cibaadada ku barbaaray waxaa loogu hadhaynayaa wax in badanoo isaga la midii ay dayaceen ama ay lumiyeen ama ay ka dhaceen ayuu isagu naftiisii kula dadaalay arrinta labaadna waxay tahay qiimaha dhalinyaronimadu ay leedahay haddii siday tee looga faa'iidaysto arrinta saddexaadna waxay tahay qiimaha ay leedahay cibaadada uu sameeyo qofka dhalinyarta ah taa waa loo hadhaynaya marka cibaadada nafta haddaad maalmaha hore kula dadaasho marka dambe iyadaa macaansanaysa dadkii hore wanaag wanaagsanaa qaarkood waxay idhaahdeen sanado badan intay sheegeen intaasoo sannadood baa naftayda kula jihaadiyeen kula dadaalayay salaadda markii dambena iyadaa macaansatay inta hore un adigu yaani naftu jeclaanba oo culays baa u arkaysa inta hore adigu kula dadaal marka dambe iyadaa macaansanaysa naftu waad garanaysaan dadkii wanaagsanaa ee naga horreeyey saxaabati rasuulillaah dhalinyartooda iyo carruurtooda say cibaadada iyo khayrkii wanaagga ay ugu barbaari jireen taasi arraad wanaagsan ku yeelatay markay waaweynaadaan arrinka kale ee ay tahay in qofka dhalinyarta uu ku dadaalo marxaladdan qiimaha badan uu kaga faa'iidaysto waxaa ka mida cilmiga barashadiisa qur-aanka in la xifdiyo axaadiista nebiga calayh isalaatu salaam in la dhigto waan ogahay oo mashquul fara badan baa halkan ka jira laakiin dee waktigaaga o dhan adduunyaha wada siinin waktiga yaa adiga ku abuuray allahu subxana wa tacaala waxaad nicmo haysto o dhan yaa ku siiyey ilaahay subxana wa tacaala yaa ku leh ilaahay bal haddii wakhtigaagii oo dhan gebigiisaba aad adduunyo un ku bixiso cilmi adduunyo hami adduunyo shaqo adduunyo oo ilaahay ku abuuray wakhtigaanaad xobo ka siin ka war diinta ilaahay barashadeedii dhegaysigeedii qur-aanka akhriskiisii soo dadka ka ugu bakhaylsan noqon maysa allihii u nicmeeyey kaga bakhaylay wakhtigii uu siiyey wax ka mida inuu ku bixiyo waxa ilaahay subxana wa tacaala uu jecelyay yaanu shaydaan kugu odhan adiga waxba inaad cilmi barato loogama baahno oo intaasoo culimaa joogto oo ducaad baa joogo oo cabdullahi ibnu cabaas radia allahu canhu rasuulkain adeerkii buu ahaa waad ogtihiin rasuulku alayh isalatu salaam talooyin badan oo gaara buu siiyey isagoo yar yaa ghulaam ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidu tujaahaka idaa sa'alta fas'al illah wida stacanta fastacin biاllah isagoo yar buu qalbigiisa ilaahay ku xidhay markuu rasuulku dhintay calayh isalaatu wasalaam markaasunbuu qaangaadhay ama qaangaadh buu u dhowaa wuxuu ihi markuu rasuulku dhintay baan ku idhi nin ansaartii ka mid a inamari waa kaa rasuulkii ilaahay dhintae saxaabadaa waaweyn aynu cilmiga ka baranay markaasaa wuxuu ihi intuu igu qoslib wuxuu igu idhi atara anahu yuxtaaju ilayka ya bna cabaas ma adaa laguu baahan baad isleedahay ibna cabaas oo cilmi lagaaga baahan waan iskaga tegey buu ihi saxaabadii rasuulka ee nebiga alayh isalatu slam xadiista ka maqlay baan u tegay oon xadiiskii u doontay ibnu cabaas waad ogtihiin halku gaadhay maanta ansaarigaa garan mayna maanta ku ahaa iyo magiciisii iyo radia allahu canhuna si guud inaynu dha marka qisada lasoo hadal qaado mooyaane meelo badan inagu soo marayaa ma jirto saasaa warkiisii lagu ilaabay ibnu cabaas waxaa kayrkii dhaafiyey filkii dhaafiyey kor u qaaday waa maxay maanta can ibni cabaas radia allahu canh ilaa la yihi waa xabru lumma caalimkii ummadda nebi maxamed tarjumaan alqur'aan turjumihii qur'aanka waa go-aanka uu gaadhay ilaahay tala saartay isagoo yar uu u dhaqaaqay barashada cilmiga cilmiga barashadiisu waa cibaado intaad u fadhido intaad qur-aanka xifdiyayso waa cibaado gudbintiisa iyo gaadhsiintiisuna waa cibaado waanu ku anfacayaa cilmigu noloshaadana u barakaynaya qur-aanka idinka arkay ilahay muxuu ihi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun waa kitaab nebi maxamed aynu kugu soo dejinnay khayr badan cid allaale iyo ciddii uu qalbigooda galo carabkooda gurigooda noloshoodana uu barakaynaya xataa arrimaha adduunyo adaa kaga horeynaya dhallinyarta kale waxay ka mid tahay maanta waxyaabaha mujarabka ah inanka masaajidka ku xidhan qur-aanka xifdiya muxaadaraadka dhegeysta xagga ilaahay ku taxane ku xidhan iskuulka markay noqoto anigu halkan ka imidde marka la eego isagaa ka horeeya kuwa kale shaqada markay noqoto isagoo labaatan jir aan gaadhin buu markiiba shaqo helaa inanka ahludiinka ah halka ka kale intay intay toban toban isugu soo ururaan gidaarada ay moobil la fadhiyaan hadhowna hooye waxaan koob shaaha ku caba ii dhiib iyo qaarkoodna lagaa marka dambe inay balwada bartaanoo noloshaba ay ka dhacaan markaa diintu qofka u qurxisaa qiime u yeesha iyo qadar noloshiisana adduunya xataa iyo diintu barakaynaysa wallahi inaad weligaa la mid noqon ahayn ninka dhalinyartee diin ku barbaaree masaajidka ku xidhan ee cibaadaysanaya ee qur-aanka akhrisanaya ee diinta baranaya ka kale weligaa la mid noqon maysa wax kastuu bartay si kastuu u dadaalo biidni illaahi subxana wa tacaala adigunbaa ka horreynaya hal safxadna ha noqoto safxa waaxida yaana dhicin maalin aanad qur-aanba akrin hal bage intuu kaa qaadanaya sheekh maxamed intee lagu akrin karaa safxa waaxida bejkaas soo ma bal intaan haddaad akriyi kari weyda ka war waxay kuu furaysaa marka dambe adaa sii badin doona mid labaad mid saddexaad mid afraad adaa macaansan doona lakin iyo dhicin maalin aanad ilaahay kula xidhiidhin akrinta kitaabkiisa ogtee mobilkaasaynu eegeyna meel kastaynu fadhiisano marka salaada laga baxo marka daynu in yar siin lahayn qur-aanka ka warrama nolosheen way isbedel leeda oy barakoobi lahayd waxyaabaha ay tahay in dhalinyartu ay waktiga kaga faa'iidaysta waxaa ka mida oo khaniimaha qofka waalidkii nool iyo birulwaalideyn markaad masaajidka ku xidhan tahay ad diintii dhiganayso ama ad dhegeysanayso waa in waalidkaa uu dareemo wax ku riixayo kugu riixayo samafalkiisa inuu jiro waa xaq weyn xaqa waalidku ilaahay xaqiisu daba dhigay qadaa rabbuka anlaa tacbudu ila iya bilwaalideyn ixsaana waa acmaasha waaweyn nebigu alayh isalaatu wasalaam afdal acmaal buu ku daray xagga kalena qofku hadduu waalid caasi noqdo waalidkii uu maqli waayo wanaagii ka maqli waayo u khidmayn waayo u adeegi waayo hadal wanaagsan ku odhan waayo waalidkii uu dhibo nebigu wuxuu ku daray dembiyada u mudan inuu ilaahay qofka ciqaabka addunyada ugu soo dedejiyo waa idinka arkay dad badan oo laleeyay iyo qofkaa maxaa ka siiya waxaanoo kedadi waxaanoo dhibaatay waa maxay waalidkiibuu ku xumaan jiray iyadoo laleeyay waad maqlaysa u dhibi jiray ama hadal xun ku odhan jiray ama uu ku dhagaadka ama maanaad waalidkaa samafal u muujiso guud ahaan akhlaaq wanaagsan dadka waa inaad kula dhaqanto khaaliq innaasa bikhuluqin xasan oo dadku hadal wanaagsan ay kaa maqlaan wax wanaagsan ay kaa helaan inta awooddaada talo wanaagsan waxaad bixin karaysaad siin karayso aqoon waxaad dheer tahay dhibkaagana waa inay dadu ka badbaadaan markaasaad noqonaysaa muslim islaamnimadiisu dhamaystiranta almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi xantii isku dirkii dadka caydii waxaasoo dhan waa inaad carabkaaga aad ka ilaaliso akhlaaq xumo oo dhan waxyaabaha kugu caawin kara inaad cumrigan dhalinyaranimo ka faa'iidaysato waxaa ka mida kow inaad ilaahay tala saarato nebigu wuxu uhi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah wixii waxtar kuula ku dadaal laakiin ha isku hadlayn awooddaada iyo xeeladaadoo qura ilaahay kaalmayso ilaahay tala saaro laba inaad ilaahay barido ilaahow islaaxi ilaahow xaqa iyo wanaagga igu sug ilaahow lumitaanka iga ilaali waayo haddaanu ilaahay ku hanuunin ilaahay aanu ku ilaalin awooddaada iyo xeeladaada iskuma ilaalin karti waxaa ka mida istishaaratu alkibaar dadka kaa waaweyn inaad la tashato weliba dadka naasixiinta ah ee talo daacadnimo ku siinaya ee wanaagga kula jecel inaad la tashato waayo aqoon xataa haddaanay ku dheerayn waxay ku dheer yihiin tajaarib alxayaa noloshan adduunyada wax badan baa laga bartaa waxaa ka mida waxyaabaa u muhiimsan ka mid a saaxiibka wanaagsan dhalinyaroy in badan oo dhalinyarta ka mida waxa fasahaadiyey kharibay waa saaxiib xun dhalinyartu aad bay isu raadeeyaan khayr iyo shar bay isku raadeeyaan oo isku tallaalaan aadna arrintaasi ugama fikirno dhalinyarteenna ugama fikiraan saaxiibka qofka ay la saaxiiban ay la rafiiqayaan waana arrin fikir iyo rogrog badan u baahan qofka inuu aada uga fikiro dad uu la tashado oo qofka xataa uu qiimeeyo waa arrin doorasho u baahan saaxiibka wanaagsani kuye inaad barato ay kuu caddaato deetana aad doorato asaaxibu saaxibun saaxiibku saaxiibku wuu jiidaa xagguu u jiidaa wuxuu yahay buu u jiidaa xumaan iyo wanaag rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yhi almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalid qofku wuxuu la diin iyo la dhaqan noqdaa iyo la wado saaxiibkii midkiin ha eego ciduu la saaxiibayo almaru bikhidnihi buu odhan jiray cabdillahi bn mascuud laa tasأal can اlmar'i wasأl can qariinihi faina alqariina bilmuqaarini yaqtadi qofka haddaad doonayso qofka inaad ogaataad qiimayso talma qof xun baa inankaas isagoo qof wanaagsan waxaad eegtaa un isaga waxba ha waraysanin oo siduu yihiy muxuu sameeya baa odhan saaxiibku un eeg soomaalidu maxay idhaahdaan shimbirba shimbirkiisu la duulaa yaana wuu la nooc noqdaa wuxuu sameeyuu la sameeyaa meeshuu u kacabuu ee uu tagaabuu la tagaa ee uu la aadaa sooma aada uga fiirsada ciddaad la saaxiibaysaa qofkaad la saaxiibayso laba sifo ka eg diintaada waa ta koobaad ile diintu waa raasamaalkii nolosha dhabtaa lagu gaadhayey waxaan kaloo dhami waa adduunya waa dhalanteeda waa la dhaafaya diintaada qofkaasi miyuu ziyaadinaya waxbuu ku kordhinayaa mise wuu nuqsaaminayaa qofkaa la saaxiibkaad la saaxiibto diintaadu miyay ku xoogaysanaysaa ku kordhaysaa mise hoos bay u dhacaysaa su-aasha koowaad ay tahay inaad isweydiiso markaad saaxiib dooranayso su-aasha labaad adduunyadaadi muxuu ku kordhinayaa waxbarashadaadii horumarkaagii adduunyo qofkani ma nolosha inaad ka dhacdu sababu noqonayaa mise inaad iyada lafteeda horumar aad ka gaadho adaaduba caqli baad leedahay qof diintaadii iyo adduunyadaada labadaba kharibaya oo labadaba inaad horumar ka gaarhi weydo oad ku dhacdo ad ku saaqiiddo sababu noqonaya maxaad ku falidee dhibaataad naftaada la doonaysa aada uga fiirsaa saaxiibka saaxiibaduna maanta way badan yihin qofka nool oo qura ee soconaya maaha saaxiibo badan baa jira saaxiibada kanaa ka mida jeebka lagu wada sito saaxiibada u daran weeye isaga laftiisa saaxiibkii xumaayo kii wanaagsanaa labadu way ku jiraan markaa ka wanaagsan dooro qur-aan ka dhegayso axaadiis ka dhegayso aqoon adduunyo oo ku anfacda kala soo baxa iminka dadka muslimiinta maanta gaar ahaan dhalinyartu waxay u badan yihiin bahalkaasi in waktigooduun markay ugu fiicayn waktigoodii dayacay haddaanay xumaan ka qodan oo aanay wax xun kala soo bixin oo diintoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii iyo adduunyadoodaba fasahaadiyey isaga laftiisaa u baahan inaad go-aan ka lahaato oo aanad iska isticmaalin ama iska sidanuun waad ogtiin maanta raad badan buu ku yeeshay dhalinyarta qaar raad wanaagsan buu ku yeeshay inta badanna raad xun buu ku yeeshay waayo ma axsanu istikhdaamahu say u adeegsanayeen uga faa'idaysan lahaayeen may wanaajin oo si fiican kamay dhigin ilaahay idin barakeeyo jazaakum allahu khayran waa intaasun baan doonay inad idhaahdo oo iska xusuusin iska ah ilaahayna subxaana wa tacaala dhammaanteenba hayna islaaxiyo oo hayna wanaajiyo oo hayna barakeeyo sharka iyo fasaadka iyo xumaanta maanta caalamka ka buuxan ilahay naga badbaadiyo ilaahayna subxana wa tacaala haynaga dhigo kuwo waktigooda iyo cumrigooda kaga faa'idaysta wax anfacaya oo wuxu taraya baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayra w sala allahu calaa nabiyina moxamed